waxaa isi soo taraya afduubka ka dhanka ah ee soomaalida ee ka dhaca dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda kenya wararka laga helayo deegaanadaas ayaa ku waramaya in la la-yahay mid ka tirsan wakiilada kenyaatiga u jooga dhulka n f d kaas oo ay afduubeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya wakiilka la afduubay ayaa ilaa iyo hadda raq iyo ruux toona lagu haynin yuusuf xuseen ayaa lagu magacaabaa wakiilka laga afduubay gobolka wajeer kaas oo la la-yahay muddo saddex maalin ah mid ka mid ah odayaasha gobolka wajeer ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wakiilkaasi xataa meel lagu sheeg waa garan laana wajeer kilixna ma haysata gaarisa dad lagu gubi waxaa lagu gubi wajeer waxaa lagu gubi mandheera annaga kilix ma ah ceeldhaas kilix ma ah ummadda dhanaa haysataa soomaalida dhan ay wada haysataa markaysaa tahay laakiin dadka waa isdhammaa shicib lala baxay waa la arkay oday lala baxay waa la arkay wiil lala baxay waa la arkay laakiin nin madax ah oo lalacyah oo xataa daqiiqad wax meel ku sheega aan la haynin cajaa'ib ay leedahay magaaladan wixii yaroo soo gala waa la arkaa laakiin nin madax ah oo la waayay saddex beri lama hayo waxaas wax dhici kara maaha dowladda hadday dembi ku hesha dembiga ha ku qabata ha ku qaada laakiin nimaan dembi lahayn waraaba ari u soo dhaca meesha waraabaaba marka arig usoo dhaca neef markaad la taga kir ligalo laga ridaa marka waraaba laga ridi lama haya afduubka kenyaatiga ay ka wado dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa ah mid cargaha goostay wuxuuna xalku marayaa heer la afduubo wakiilada kenyaatiga u joogo gobolkaasi